wasaaradda haweenka arrimaha qoyska xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa gabdho ka kooban boqol gabdhood oo laga soo kala xulay xaafadaha kala duwan ee ka kooban tahay magaalada kismaayo lagu guddoonsiiyey agab xirfado kala duwan oo ay ka barteen xarunta horumarinta haweenka ee degmada kismaayo gabdhahaasi waxay barteen xirfado kala duwan oo ay ka mid yihiin sida harqaantolista dharkarinta ilaansaarka kadib xirfadda marka ay barteen ayaa waxaa la guddoonsiiyey qalabkii ay ku shaqaysan lahaayeen wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleed jubbaland cadar ismaaciil juraati ayaa ka hadashay munaasabad gabdhaha lagu guddoonsiinayay agabka ay ku shaqaysan lahaayeen oo ah xirfada ay ka barteen xarunta horumarinta haweenka ee degmada kismaayo waxaan ku sugan nahay xarunta horumarinta haweenka waxaa jiray gabdho boqol ka kooban oon ka soo kala xulnay xaafadaha magaalada kismaayo oo maanta maxay ahayday qayb saddex qaybood oo ka mid ah aan maanta aan maaragtay u soo xirnay waa aan siinay qalabkii wixii ay barteen qaybta xarqaanka iyo qaybta cillaanka iyo qaybta dharkarin gabar walba shaygii ay baratay ayaanu dib u siina ku maalgelinay si ay maaragta ganacsigeedii ay usii wadato barnaamijkan baryahan oo dhan aan wadnay ka shaqaynaynay waxaa nagala qayb qaatay hay-adda nabaad u n women iyo dowladda jabaan marka saa darteed maanta guul weyn bay noo tahay in gabdhihii aan wax barnay gabar walba shaygii ay baratayna aan ku wareejinay si ay usii maaragtay oga ugu noqoto maxay ahayde dhiirigelin iyo inay ku kordhisato ganacsigeedii shalay ay ka shaqaynayso saa darteed aadaan ugu mahad celinayaa nabaad u n women iyo jabaan si kastaba ahaatee agabka la guddoonsiiye gabdhaha ayaa waxaa iska kaashanayay wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland iyo hay-adaha kala duwan ee kala shaqeeya arrimaha horumarinta haweenka waxaana loogu talagalay in lagu tayeeyo dumarka ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland